ay waxaanu ku soo dhex jirnay axkaamtii qoyska ku saabsanaa alla wxul qiraacada ma kusoo celi karnaa iska waden waqtaa nagu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa maxamedi nabiy lumiy wacalaa aalihi waasxaabihi dayibiin adaahiriin waman tabicahum biixsaan wdin ama bacdu waxaan kusoo dhex jirnay axkaamtii faraha badneed oo qoyska ku saabsaneed dalaaqa iyo cidooyinka iyo khuluca iyo nuugmada iyo weli marka cidadkiyaa lagu jiraa allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waladiina kuwii yutawafawna la oofsanayay oo minkum raggiina kamida oo dhimanayay wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ka tegayey oo markay dhibanayeen haween qabay oo xaasas laha hal iyo wixii ka badanba yatarabasna gabdhaha iyo soojooyinkaa laga tegay waxay suganayaan macnaa ha sugteenoo amaraa ku jiga ay falyatarabasna ha sugteen bianfusihinna nafsadooda oo nikaax ha iska dhaafeen intaas arbacata ashurin afar bilood iyo wacashran afar bilood iyo toban hamin iyo ayaamahooda lala qabo fa idaa balaqna markii ay gaaraan ajalahunna ajashiiyo afartii bilood iyo tobankii ay dhammaystaan falaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin dadkii owliyada ahaa fii maa facalna waxay sameeyaan fii anfusihinna nafsadooda waxay ku sameeyaan oo inay isqurxiyaanoo xoogaa isgaroobiyaanoo ragga soo doonaya isu qurxiyaan bilmacruufi si macruufoo wanaagsan oon tabarujiyan lahayne iyo maaragtay akhlaaq xumo aan ahayni si wanaagsanoo maaragtay sharcigana uu ogol yahay qasadkii isqurxinayaana ay tahay inay guur wanaagsanoo xalaala ay guursadaan dembi korkooda ma ahaanin wallaahu alana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun waa u jeeda halkan marka ayaddu waxay ka hadlaysaa gabdhaha laga dhinto ciddadooda marka raggaa lala khitaabo waxaa la yidhi dadka dhimanayo oo xaasas ka tegaayo gabdhahooda waxaa laga rabaa inay markuu ninkoodii ou dhinto afar bilood iyo toban hamiin inay maaragtay ciddo ay tirsaan oo intaa nikaaxa ay ka sabraan oy sugtaan intaa ka bacdi markay arrintaasi u dhammaato waa isqurxin karaan waa isgaroobi karaan si macruufa oo maaragtay tabaruj aan lahayn oo si xalaal ah ayagoo isqurxinta iyo isgaroobinta uga jooda inay guur xalaala ay helaan halkan marka waxaa lagu sheegayaa gabdhaha laga dhintay ciddadooda ciddooyinka marka hore waxaa loo kala qaadaa mudallaqa iyo mutawafaa canha mid la furay iyo midii laga dhinto midda laga dhinta laba unbaa loo kala qaybinayaa bis inay markaa uur leedahay iyo inaysan uur lahayn hadday uur leedahay ciddadeeda waxawaaye biwadci lxamli ma garatay inay uurka ay dejiso haddaysan uur lahayn mid caado ku dhacda ha ahaato midaan caado ku dhicin ha ahaato mid loo galmooday ha ahaato midaan loo galmoon ha ahaato intuba afar bilood iyo toban ayay tirsanayaan xataa haddii ou maaragtay ninka ou ka dhinto iyadoon u galmoonin taas bay tirsanaysaa walidaalika arrintaas ibnu mascuud baa la weydiiyey waxaa la yidhi can rajulin nin baa la weydiiyey tasawaja imra'ata naag buu ka dhintay gabar fa maata canhaa wou dhinto walam yadkhul biha gabadhii mana ousa gelin walam yufrad laha wax meherana looma qadarin oo lama cayimine mufawidla waxaa la yidhahda gabadh markay tiraada wixii la raba ha laygu meheriyo oo meherkeeda aysan cayimin hadhow markaa haddii u galmoodo meher mithli bay leedahay arrintii dhowr goor markii la weydiiyey ayuu wuxuu yidhi ibnu mascuud aquulu fiiha bira'yi aniga ayaa qiyaaska ay kaga jawaabayo fa in yaku sawaaban fa min allah haddii ay arrin sawaaba ay noqoto alla xaggiisay ka timid wa in yaku khada'an hadday arrintaa gef noqotona fa minii wa min ashaydaani ka timid wallaahu warasuuluhu bari-aani minhu ilaahay rasuulkiisina beri ay ka yihiin laha sadaaqu kaamilan waxay leedahay meherkii oo buuxa ayay leedahay laa waksa walaa shadad waxna laga nusqaamimaa waxna looguma dira looguma darayo wa calayha alciddatu ciddadiina way leedahay korkeedau ahaaday walaha almiiraahu dhaxalkana waxbay ku leedahay saasuu jawaabay isagoo markaas xadiid nabiga inuu ku sugan yahay arrinta aan warka haynin markaasaa waxaa istaagay macqal ibnu yasaar alashjaci radia allahu canhu faqaala samictu rasuululahi sal allahu calayh wasalam rasuulkaan maqlay oo qadaa bihi arrintaa aada xugmisay ku xugmiyey fii barwac bintu waashiq gabadha la yiraahdo oo ninkeeda iyadoon u galmoon saasoo kale uga dhintay xugumkaasuu ku xugmay fa farixa cabdullaahi bidaalika faraxan shadiidan aada buu marka ugu farxay sababtoo ah qofkii markii mas'ale la weydiiyo ee markaa nas uusan haysanin ou ijtihaado hadhow haddii la yidhaahdo nas rasuulkaad waafaqday haddee nin taajirahoo kumanaan taajira qofka ahlucilmiga waa kagawaa kaga farax badan yahay wixii aad sheegtood ku ijtihaada sawaabay yihiin oo sidaad ku hadashaa nabigu ku hadlay aad bay marka farxad weyn u tahay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa gabdhaha laga dhinta laba unbaa loo qaybinayaa bis mid uur le iyo midaan uur lahayn tii uur le uurkooda waa biwadci lxamli walow maaragtay markaasba maanta ma arkaysaa laba daqiiqo kabacdiba xataa maaragtay uurkeeda maaragtay haba dejisee waxa weeye uurkeeda waxaa waaye biwadci alxamli ayuu maanta ma arkaysaa noqonaya arrintaas haddaysan uur lahaynna waxa weeye afar bilood iyo toban kahbiin bay tirsanaysaa midii loo galmood iyo midaan loo galmood tii caado ku dhici jirtay tii aan caado ku dhicin intuba afartaa bilood iyo toban kahbiin ayay marka ay qaadanayaan arrintaasna labada aayadood way is-ictiraadi lahaayeen oo culimmada qaara waxay yidhaahdeen haweenta markii laga dhinto hadday uur leedahay tactadii biabcad alajalayni labada ajal midba hadba hadka midba midba midba marbaba mis- midda dheer bay ku- ay ku cido tirsanaysaa laakiin xadiidkan baa yimid oo gabadh la yidhaahdo subeyca alaslamiya ayaa maaragtay ninkeedii ayuu ka dhintay markuu nin uureyna lahayd marka wax yar markay joogtaba waa umushaba cunugay dhasha markaa markii cunugii dhashay waxay bilowday inay isqurxiso isgaroobiso oo nimanka soo doonayo isku qurxiso nin ay ninkeeda qaraabo ahaayeen oo la abuu sanaabil binu backakak nin la yidhaahdo ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi ma haddaad isqurxin iyo iskaroobin bilowday wallaahi inaadan samayn karin xataa yamura calayka arbacata ashhurin wa cashar ilaa ay ku soo marto afar bilood iyo toban beri ay ku soo marto ma dhaqaaqi kartid fa qaalat subeycatu waxay tihi falamaa qaala lii daalika markuu saas ii yidhi jamactu calaya hiyaabii dharkaygaan qaatay oo xijaabka ahaa xiina amsaytu markay galabtii noqotay fa ataytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkan weydiiyo fa sa'altuu can daalika arrintaas ayaan weydiiyey fa aftaanii wuxuu iis- ii iftooday biannii qad xalaltu inaan xalaal noqday oo ninkayga cuddadiisii aan xalaal ka noqday xiina wadactu xamlii markii aan uurka aan dejiyey oon umulaba wa amaranii bita- bitaswiiji in badaalay marka wuxuu yidhi haddii aada guur ayd maaragtay aada heshid iyo wax ku guursad oo adugu jeclaatid marka waad guursan kartaaho afar bilood lagaama rabo idan halkaa eh, sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo aayadihii markii la isku maaragtay eh, la isku towfiiqiyo meesha waxaa ka soo baxay gabadhaha in loo qaybinayo haddii raggooda uu ka dhinto imaa inay uur leedahay imaa inaysan uur lahayn haddaysan uur lahayn oo wax markaa uur aysanay ama ha loo galmoodo ama iyadoo markaa lagu mehriyaba ha ka dhinto ama kuwa caadada hela ha ahaato ama kuwaan helin ha ahaatee afar bilood iyo toban habeen weeye taasay tirsanaysaa marka haddii uur leedahana waxawey waxay ku cuddo tirsanaysaa biwadci alxamli uurkaas maaragtay dejintiisa ayay ku cuddo tirsanaysaa waaladiina kuwii yutawafawna minkum laga oofsanayey oo la oofsanayo minkum adinka idinka mid a meesha tambiih waxaa ku jirta ragow adduun lagu noolaan maayo waad dhimanaysaa dadkii dad kuugu dhowaa ood ku bakhayri jirta xaaskaagiina waa laga dhaxlayaa oo ciddada hadday afar toba- eh, afar bilood iyo toban beri ay tirsato nin kale inay guursataa u bannaan marka adduunya daarul maqaam maana sii dardaarmaa meesha ku jirto adduunyaha isku dhedhejina maadaama xaaskaagii aada jeclayd nin kale uu dumaali doono marka adduunya waxaad ku leedahaabaa iska yare xoolihiina waa la dhaxli doonaa ee camal fiican oo aakhare sii geysa marka waxaa weeye mowdkana meesha in lagu baraarujiyo oo adduunyada inaan lagu naalaanayno maaragtay gabdhaha qurqurxaan aan la sii qabaynoo laga dhiban doono taasina marka meeshay ku jirtaa weye iyo adduunya jacaylka la iska dhaafo waaladiina kuwa yutawafawna minkum idinka dhiman doona yutawafawna la oofsan doono minkum adinka idinka mida wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ay qabaan haweenkaa markaa lala khidaabayo tarabasna ay fale tarabasna ha sugteen bianfusihin nafsadooda ha sugteenoo nikaaxa maaragtay yaysan guursanin muddada loo qabtay arbacata ushurin afar bilood iyo wa cashran toban hamiin culimmadu marka waxay leedahay xikmadu waxaa weeye afarta bilood loo qabtay ilmaha saddex afartanaad markii ay joogaan ayaa ruuxda lagu afuufaa marka hadday islaanta ay marka ay uur leedahay cunugii waa uu soo baxaya tobanka hamiinna waxaa loogu daray ilmaha waxaa dhici karta qaarkood ee dhaqdhaqaaqooda iyo maaragtay nuuxsigooda inuu kala hormaro ama bilaha kusuura ku jirto qaara sagaal iyo labaatan iyo waxyaalahaas ilmuhu inay kala horeeyaan dhici karto afartaas marka waxaa waa suubis iyo buuxin oo si arrintii ay kaleer u noqoto xigmada kaloo ku jirta waxaa weeye de guurku waa wax weyn weeye ninka zawjkana gabadha xaq weyn buu ku leeyahay marka muddadaas in la muujiyo maanta ma arkaysa gabadhii inay ninkii ay maaragtay la xanuunsatay oo maaragtay furso la siiyey taas oo kale wa ilaa gabar walba ninkooda hadduu ka dhinto habeenka dambe haddii aroos loo alalaado dadkii waxaweye aaday maaragtay yani xasiinay noqonayaan laakiin muddadaas waa muddo la iloobi karo oo qofkii maanta ma arkaysa ay suuragal ay u tahay inay guursado marka sharcigu waxyaalo badan iyo xikam badan ayuu ilaalinaya riximka waa la ilaalinayaa khawaadirta dadka waa la ilaalinaya waxyaalo badan baa la ilaalinaya fa idaa balaqna markay gaaraan ajalahunna waqtigii ajashooda markii ay gaaraan oo muddadii loo qabtay afartii bilood iyo tobankii habeen falaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahan owliye haddaa tihiin hadiyo gorole gabdhaha marka lala hadlaayo ragga dhinacoodaa lagala hadlaya sababtoo ragga ayaga owliyaa-ul umuuroo mas-uul ah ma garat oo gabdhaha waxay sameynayaan ayagaa mas-uul ka ahoo wanaagga inay faraan xumidana ay ka reebaan gabdhuhuna waxaa la rabaa hadiyo goraale inaysan gacanta owliyadooda ka bixin imaa imay gacan waalid iyo walaal ay ku jiraan oo dad qaraabaa wa imaa gacanta zawjka inay ku jiraan laakiin tamarud haddii la sameeyo sharcigu gabdhaha tamarud ma ogola sababta waxaa weeye sidau nabigu sheegay calayhi salaa slam gabadha waxaa dhici karta waxyaalo badan iyo umuuraha inaysan aqoonin ayada taladeeda keliya inaysan ku filnayn marka inay waalidkeed iyo la tashato iyo dadkeeda wixii maaragtay sharciga wixii go-aana inay kala tashto waa laga maarmaan saasaa marka weliga nikaaxa loogu dhiibo waxaa dhici karta gabadha mid oo waxba oo saahilo aan la arkin intuu isu soo cadayo isu buraasho inay qalbigeeda oo raacdo berrina oo meel cidla uga dhaqaaqo markuu bikaaradii uu jebiyo oo baabi-iyo soo maaha laakiin waalidkay cawaaqibtuu ka fekera gabadhan maxaa u dara maxaa u maslaxa qofkan munaasama u yahay waxyaalahaas u fiirina marka arrin kastaba marka waa sidaas oo kale wey fa idaa balaqna ajalahunna hadday waqtigii loo qabtay ay gaaraan falaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahanin fii maa facalna wixii ay sameeyaan fii anfusihina nafsadooda oo bilmacruufi sida macruufka la yaqaan hadday isqurxiyaan taa waxaa laga qaadanayaa aayadda axaadiidta xukumka ay sheegto waxla ixdaad mase isbasaasinta oo gabadha markay ninkeeda ou dhinto inay isbasaasinayso isbasaasintu waa maxay maaha innaga sidaan soomaalida u naqaano maracad inay xirato ama asaay wax la yidhaahdo gooniyo inay xirato ma garatay oo calaamaad lagu yaqaano ay xirato hadhowna markii ay maaragtay afartii bil ay dhammayso asaay reeb wax la yidhaahdo wax la qalo iyo waxaas ma ahan muddadaas asaydu waxaa weeye ama ixdaadka waxa la yidhaahdo muddadaa afarta bilood ah ayay waxay iska dhaafaysaa wax alla wixii isqurxin ah indha kuula iyo iscilaamin iyo maaragtay isburuukeyn iyo wixii maaragtay isbaraafuunin iyo dhar cusub oo maaragtay yacni midab soo jiito maaragtay la yihahdo qofkan waa xaragoona qofkan waa isgaroobina la yihaahda iyo waxaasoo dhan ay ka fogaana laakiin qofka waa qubaysane saabuuntii aan caraf lahayn waa ku qubaysan kartaa saliidaha aan caraf lahayn sida zey zeytuunka waa ku qubaysan kartaa cidyaheeda waa iska jari kartaa timaha maaragtay waa shanlaysan kartaa kuwa kore iyo kuwa hoose intaba timaheeda waa iska hagaajin kartaa laakiin waxay iska dhaafaysaa dharka ama bilicda san lahoo attractionka loo wax soo jiita ama waxyaalahan cilaanka iyo indhakuusha iyo kareemaadka iyaguna aada qofka u qurqurxiya yacni duhuun caadiya iyo waxyaalahaas ayay marka isticmaalaysaa dharkan dharkeeda caadiga ay qadanaysaa dharkii asaga midab markaa dadka soo jiita aan lahayn taas bay qaadanaysaa ma axaadiitan ayaa sugaysa oo ixdaadka gabadhu aabbaheed iyo walaalaheed saddex beri wixii kaka yar ama leeg waa isu basaasin kartaa laakiin zawj haddii ay tahay waa arbacata ashhurin wa cashra nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda calaa mayitin fowqa halaath gabar ilaahay aakhara rumaysan uma banaano inay meyd isku basaasiso saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin maahan arbacata ashhurin wa cashra amaa zawjka marka marka la isu basaasinayo waxyaalaha indha kuusha laga fogaanayo weli waagi hore jaahiligu waxay samayn jireen haweenta intay qolka xiraan oo qubayska u diidaan oo dharka ugu xunlabisto sanad aysa qubaysanoo qolkaas ay ku huursan tahay ku shiirto sanad markay dhammaato aad digay loo dhiibahalaya tuur digaga hadhow waxaa lasoo qaadanayaa dameer ama neef ay isku sahaysaa haddee hal sano ma qubaysanin urkiibau neefkii la dhimanayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam marka nabiga markii loo sheegaa la yihi gabadhii indhaa cuncunaysa ma indha kuula kartaa ma indha kuula kartoo dhahay markii jaahiliga hal sanaa sabri karteen oo wax kastaba qubays laydin diiday hadda sharcigu waa idiin fududeey markaasaa fudada kala sii rabtaa waxau dhahay sharciga findiisa maaragtay halagu kaabtoo biabi mbi sal alla aleh wasalam faidaa balaqna hadday gaaraan ajalahunna falaa junaax calaykum dembi korkiina ma ahanin fii maa facalna fii wixii ay sameeyaan fii anfusina bilmacruufi si macruufa macruuf waxaa looga jeedaa awalan isqurxintan waa inaysan tabaruj aysan noqonin oo qaawanaan waa inaysan noqon isqurxin oo macruuf waa inay noqoto ama hadday bannaanka socotana xijaab wanaagsan oo maaragtay ay qaadato oon tabaruj ka muuqan guriga haddii ay joogto markaa ninkii dooni lahaa oo u yimaadana markaas inay dhar xoogaa asturan oo bilicsanna markaas way soo labisan kartaa waxay isu qurxinaysana waa inay guur tahay aysan saqajaanimo kale iyo maaragtay caweyska tumasho iyo bakti inaysan ahayn taas weeye marka macruufka la sheega dhar fiicanoo oon qaawanaasho ahayn inay isku qurxiso waxay isku qurxinana inay tahay xalaasho ay tahay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun waa ku ujeeda xukunkaa markii la sheegay ayaa arrin kale oo calaaqala leh gabdhahan laga dhintaa la sheegaya arrintaa calaaqada leh waxaa weeye gabar hadda haddii laga dhinto ama haddii la furo intay ciddada ku jirto laa shagga raggii inay damcayaan gaar ahaan raggii waagi hore guurkeeda jeclaa iyo ka fakatay iyo raggaasoo kale way damcayaan ama qof walbaa naftiisa uu sheekaynaya marxaladaas marka waxaa la diidayaa ay ciddada ku jirto in shukaansi cad loola yimaado oo la yihahdo waa ku rabaa iyo waa ku guursanaya laakiin waxaa la ogolyaha sarbeeb wallaahi qofku doonayaa dhici karta iyo adigoo kale dadku waa jecel yihiin iyo waxyaalahaasoo kale sharciga uu ogol yahay laakiin oo maaragtay doonitaan cad iyo qofkii uu yidhahdo aan isguursana iyo ma garatay ii ballanqaad iyo taasaa la diidaya marka alla marka wuxuu leeyay laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin fii maa caradtum wixii aad sarbeebteen bihi asagaba oo min khidbati nisaa-i gabdhaha laga dhintay la doono gabadha laga dhintay waxaa lamida gabadha dalqadii ugu dambeysoo saddexaad la furo oo ninkeeda uusan soo cesho karin taas iyadana waa loo sarbeebi karaa laakiin midda dalaaqa rajciga ku jirto hal dalqo ama laba dalqo lagu furay oo ninkeedii uu soo rajciyeysan karo intaa ay ciddada ay ku jirto iyada laa sarbeeb iyo caddaan midna loolama imaan karo marka waxaa sarbeeb loola imaan karaa gabar laga dhintay ilaa ninkeedii ma soo noqonayo waa uu dhintay iyo mid dalqadii ugu dambeysoo saddexaad la furay labadaasaa loola imaan karaa laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin fii maa caraltum bihi waxaad u sarbeebtaan oo min khidbati nisaa'i gabdhaha doonitaankooda gabdhaha laga dhintay ama kuwa dalqadii la furay saddexaad oo baa-inka la yihahdo baynuuna kubraa ow aknantum ama aada qarisaan fii anfusikum nafsadooda aad aada ku qarisaan oo ma aadan u sarbeebina qalbigaa waxaa ka gashatay gabadhaa haddii ciddadeedii ay dhammaato inaad doontid oo la hadashid marka sarbeebkana laguu qaban maayo qalbiga ay kaaga jirto markay ciddadu ay dhammaataba horay inaad doonitaanka aad kala soo doontid labadaas laguu qaban maayaa la yidhi oo ilaahay waa idiin cafiyey maxaa laydinkuga cafiyey calimallaahu ilaahay wuxuu og yahay annakum adinka satadkuruunahunna gabdhaha doonitaankooda iyo rabitaankooda inaad naftiinna a ugu sheekayn doontaan ama uurka aanaan ku haynuna afkiin ay wax ka soo baxbaxsanayaan saas marka si aan xaraj la idiin gelin ayaa waxaa laydin ogolaaday inaad qalbiga ku haysataan damacooda mase inaad sarbeeb a usoo gudbisaan laakiin waxaa la idiin diidaya waxaa weeye walaakin laa tuwaaciduuhunna ballan ha u qaadinina siran ma garatay sir oo nikaaxa ballan ha u qaadininoo ha dhihinina alligo iloo aan isguursana markay cuddada dhammaato taasaa la diidaya ilaa an taquuluu inaad tiraahdaan maahane qowlan macruufan hadal wanaagsanoo hadalkii hadda aan soo sheegnay oo ah inaad xoogaa u sarbeebto oo tidhahdee ruba raaqibin fiika qofku jecel baa badan iyo maaragtay bal aan iska warqabno iyo aan isla tashanno iyo waxyaalahaas oo kale waxaan loo daliishadaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam faadima binti qays markii dalqadii ugu dambeysay oo ninkii ou furay ay nabiga u timid caleyhi salatu slam waxay tiri mucaawiye iyo abujahan baa isoo doon wuxuu yidhi mucaawiye waxba ma haysta buu dhahay abujahmna wuxuu yidhi ama waa safar badanya ama gabdhaho garaaca marka laakiin ha guursanine isoo ogeysiya markii aad maanta ma arkaysaa aad aad maaragtay xoogaa aad aad ciddada aad ka baxdid markay ciddada ka baxday u timid wuxuu dhahay usaamo guurso usaamona mawlow ahaa markaa markii hore way diidaneed markay taladii nabiga yeeshay waxay tiri ilaahay ii barakeeyo fakhtabatuhu yacni aadaan isugu bego waxaan iri waxaan isu arkay qof maaragtay nasiib leh ila qof talada nabiga qaadimiyaan liibaanin caleyhi salaatu salaam nacam walaa taczimuu hana goosanina cuqdata nikaaxi nikaaxa goymadiisa iyo guntinkiisa ha goosanina xataa yabluqa alkitaabu kitaabka uu ka gaaro macnaa cuddadiiyaa looga jeedaa ajalahu waqtigiisa ilaa waqti baa la qabtay arbacata ashhurin wa cashraa la qabtay moogta intii ka horeeya wax nikaaxa guntanina culimmadan waxay isku waafaqsan yihiin gabadhii oo ciddo ku jirta haddii la guriyo nikaaxaas inuusan ansaxaynin bal culimmada qaar waxaa laga wariyaa ninkii gabarh ciddo ku jirta guursada oo nikaaxsada hadduu u galmoodo oo nikaaxaa baktiga ugu galmoodo in laga furayo oo laga eriyayo weligeedna xaaraam laga dhigayo culimmada saasaa iftooda laakiin aqlabka culimmadu waxay u badan yihiin waa la kala eriyaa ninkii horena ciddadiisa gooni u dhammaysanaysaa kana way ka ciddo tirsanaysaa markaas kabacdi ayay isguursan karaan marka marka culimmada qaar ale haddayba mar ay saqajaanimadaa sameeyaan oo cuddadii ay dhammaan isguursadaan weligoodba xaaraan bay iska yihiin sababtoo ah wuxuu la yimid shay waqaaxa ayay la yimaadeen marka cuuqiba binaqiidi qasdihim qasadkoodii xubnaa wax ka hor joogaa lagu ciqaabay waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fii anfusikum naftiina waxa ku dhex jira ee faxdaruuhu digtoonaado wixii la idiin xalilay oo inaad qalbiga aad ka aada ka goosataan inaad gabadhaas hadhow markay ciddada dhammaato aada doontaan mise xoogaa u sarbeebtaan intaa ha ka badininee faxdaruuhu digtoonaada waclamu waxaadna ogaataan ana allaha alle kafuurun ku dhaafid baya xaliimun oo dulqaad badan ee qalad hadduu idinka dhaco xaquusaninoo toobad keeno sawaabkii u noqdo marka macnahaasay ka hadlaysa macnaha aayadda duuduubkeed waxaa la leeyahay gabdhaha marka laga dhinto intay ciddada ku jiraan waxaa lamida gabadha dalaaqa ugu dambeeye la furo saddexda ugu dambeeyey oo ninkooda uusan cesho karin ragga damcaaya waxaa u bannaan inay qalbiga ay ku haystaan oo yidhahdaan hadhow gabadha haddii ciddada ka dhammaato alla ilaha aadoonti niyadaada ay ku jirto dembi maaha waxaan kaloon dembi ahayn inaad xoogaa u sarbeebto oo tiraahdid wallaahi maaragtay qof fiican waa loo baahan yahay iyo bal aan iska warqabno iyo adigoo kale dadku waa ku jecel yihiin iyo waxyaalahaasoo sarbeebka ah oo kale laakiin waxaa la didaa inaad tiraad inaan ku guurstaan rabaa iyo aan isguursano iyo maaragtay ilaa waa ilaa qof kale ha guursanin iyo aniga maahane taasaa marka la diidaa marka sarbeebkaa la ogolyahay sidaa darta alla wuxuu leey laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin fii maa caraltum bihi gabdhaha waxa aad sarbeebtaan oo min khidbati nisaa'i gabdhaha doonitaankooda ka mid a ow aknantum mase qalbiga aada ku qarsataan fii anfusikum nafsadiina dembi idinkuma ahaanin cali marka maxaa laynkugu ruqseeyey calima allaahu alla wuxuu ogyahay annakum adinka satadkuruunahunna gabdhaha inaad nafsadiina ugu sheekay doontaan oo qalbiga dhamaco inkaga jiro wixii afka uurka ku jira afkaa meelo ka xadxadee afkan aad ka xadi doontaan laakiin ku gaabsada sharcigu intuu idiin baneeyey oo sarbeebta ama qalbiga aad ku haysaane walaakin laa tuwaaciduuhunna ballan ha ugu qaadinina siran sir ha uga qaadinina oo waa caashaqanku aha iyo maaragtay ilow ilaa annaga isguursanayna ballan saasoo kale oo go-aana ha ka samaysaninaa layidhi ilaa an taquuluu inaad dhahdaan qowlan macruufa hadal wanaagsanoo waa sarbeebkii waay walaa taczimuu hana goynina cuqdata nikaaxi nikaaxa xarigiisa ha guntinina walaa taczimuu ha goosanina ha guntinina cuqdata nikaaxi nikaax xarigiisoo oo meher hala imaanina xataa yabluqa alkitaabu kitaabka iyo cuddadu ilaa ay ka gaarto ajalahu ajashii kitaabka markaa cuddadaa loo jeeda ilaa kitaabkaa caddeeya xukunkeedii markaasuu axkaamta hadiyo gooraale ma ahan qawaaniin bashar ou dejiyo laga dhuundhuuma karo ee allah wax muraaqabaynayo oo berri kula xisaabtamayo ayaa joogo waxaa leeya waclamuu ogaado ana allaha alle yaclamu wuu ogyahay maa fii anfusikum naftiina waxaa ku sheekaysanaysaan naftiina waxaa ku jira hadday sax yihiin oo wixii sharcigu intuu idin ogolaado ay tahay haddii aad wax ku dartaan wuu ogyahay ee faxdaruuhu digtoonaada waclamuu waxaad ogaataan ana allaha allana kafuurun ku dhaafid badan weeye xaliimun ee dulqaad badan laa junaaxa calaykum in dallaqtum nnisaa halkaa markii laga soo baxay ayaa weli waxaa lagu jiraa gabdhaha marka la furo iyo xuquuqdooda iyo sida loo kala bixi lahaa ayaa lagu jiraa laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin in dallaqtum nisaa gabdhaha haddii aada furtaan maa lam tamasuuhunna adinkoo taabanin waa mastariye ay muddata cadami masihinna adinkoon gabdhihii taaban oo u galmoonin inaad furtaan waa shay bannaan wey haddii uun duruuf ay keento aw tafriduu lahunna adinkoon u qadarin oo fariidatan meherka iyadoon la qadarin marka gabadha la guurinayo waxaa bannaan gabadha meher intay cayimato in meherkii la qadaro la yidhahdo gabadha intaasoo meher kun geni ama sida loo badan yahay iyo ayaan kugula nikaaxiyo in la yidhaahdo gabadhu inay tiraahdo iska muxda halay nikaaxiyo oo la iska nikaaxiyo hadhow marka haddii layska nikaaxiyo meher aan la magacaabin labay mid noqonaya marka meher lama magacaabinba haddii aan meher la magacaabin haddii loo galmoodo meherulmithli wax la yidha leeda gabdhaha iyada walaaleed iyo dooyinka habaryaraheed gabdhaha asaageeda wixii lagu meheriyo normalka caadiga ayaa lagu meherina kaba soo qaad kun geniya la isaga badan yahay dadka hadda mutawasidka dadka abuqaali qaaligaana dhowr kunay sheegtaan laakiin hadda kun geni kun dollaraa la isaga badan yahay hadhow marka meherulmithliga saasoo hadda loo qadaraya haddii aan loo galmoonin waxna aan la magacaabin markaasoo kale meher ma lahan ee wax waxay leedahay la yidhaahdo mutco wax la yidhahdo qofkii in loo raaxeeyo haddii maaragtay niyada laga jebiyey wax khaadirkeeda kaba oo wanaagsan qof walba iyo awoodiis iyo qof walba iyo deeqsinimadiis inuu gabadha oo wax khaadirkeeda uu ku kabo inuu bixiyo taasay ayaddu ka hadlaysa waa gabarh markii la meherinaayey meherna looma magacaabin maaragtay mana loo galmoonin labadaasaa isugu darmatay markaa wax mutco la yidhaahdo in la siiyo laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin in dallaqtum unisaa gabdhaha haddii aada furtaan maa lam tamasuuhunna adinkoon taaban maada waa mastir wey ay muddata cadama masihinna intii aadnaan taaban haddii aada furtaan oodnaan u galmoon ow tafriduu lahunna ama aadnaan u qadarin maadaasaa u qadarino lamtaasaa u qadarino ow lam tafriduu lahunna aadnaan u qadarin fariidatan wax meherna aadaan u qadarin marka adinkoon meherna aan u qadarinoo markii la nikaaxinay meher aan la magacaabin ninkiina uusan u galmooninoo gabdha gabadhii oo furay waa bannaantaha la leeyahay laakiin gabadhii maxay leedahay wamaticuuhunna gabadhii wax jiscin iyo sahay iyo sagootis wax la yidhaahdo ugu raaxeeyo calalmuusici midka ilaahay u waasiciyoo waxaysta qadruhu tabartiisa ayaa laga rabaa wa calalmuqtiri kan lagu caririyana qadruhu asaga tabartiisa waa meesha dhihi jiraan soomaalidu nin walba intuu tabartiisa qodax ugu tagta qodax haddii umude ninka xooga weyn qoraxda qodaxa si fiican umude marka haddaad wax weyn haysatid gabadhi wax fiican ku maamus aada khaadirka aada ka jebisay qofkii lacag fiican haysta ma garad inuu wax xoogaa wanaagsan oo gabadhii uu khaadirkeed uu ku kabo taasaa laga rabaa haddaasan waxba haysanina wixii tabartaah lagugu cuurdaari karo la yihahdo wallaahi hebel maasha allah isagoon haddana waxba haysan haddana si fiican buu yaalay wax lagu dhihi karaa la rabaa mataacan xaal ay tahay raaxayn qofkii loogu raaxaynayo bilmacruufi si wanaagsan ma garad marka mataac oo si macruufoo qof walbaa tabartiisaoo wixii macruufoo laysla yaqaano ayaa marka gabadhii loogu raaxaynaya xaqan ay xuqa daalika xaqan arrintaa waa lagu xaqijiyo waa lagu waajibiyey calal muxsiniin dadka muxsiniinta waa laga rabaa marka macnaha waxaway gabadha haddaan meherna loo qadarin iyadoo maaragtay aan loo galmoon la furo mataac in la siiyo waa wanaagsan tahay saasna nabigay ka dhacday calayhi salaatu wasalaam oo waxaa dhacday nabiga in maaragtay gabar baa loo guuriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam nacam markii gabadhii loo guuriyey wuxuu dhahay qaal tazawaja rasuula umaymata bintu sharaaxil ayuu guursaday falamaa udkhilat calayhi markii loo soo geliyey basada yadahu ilayha gacantou la soo aaday fa ka-annahaa kariha daalika way kahatay marka nabiguna calayhi salaatu salaam ciddii kahata ma uusan qasbi jirin fa amara abaa useyd an yujahisahaa wuxuu faray inuu maarata abaa useyd inuu maaragtay ou maaratay jiscimo wayaksuuhaa thawbeyni ma garatay laba maryoodna ou maaragtay oo aratirna ou sii waxna uu ku sagootiyo walidaalika waxaa weeye taa waxaa laga qaadanaya dad badanoo waxaa jira gabdhihii baa xoogaa infiraar ka qaadaya qofkaan ma rabnay leeyihiin dhibaataa dhacayso markaasi isku dhejinayaan ka dabagagabayaan isaga hadduu raba gabarh kale u guursanaa waxba u samaysan karaa gabadhiiba marka uu dhibaa u kuleeyahy madaxaaga ilaa uu ka ciroobo ka furi maayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofkii haweenkii oo oo la dhici waayo oo oo arki waayo inaysan asaga ka helin faraw ka qaadi jira nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka gabar cararaysa qof raga inuu iska daba dhejiyo khiyaar heli kara waa lu'mi waayo soomaalida aada iyagoon waxaa dhici karta gabadhii aan dhaqanaynin waxba aan u haynin meelo kale jira boqol kaloo naagood oo qaba ayay gabdhihii aada u salcinayaan marka taasina waa lu'mi waay wax aada iyo aada u foolxun waay ilaah ka maangal marka in hadyiga nabiga la qaato waay gabadha hadday ku rabtana si faacan u dhaq hadday ku diido xaawil in adiga soo jiidatid oo qofkii aad qanci haddaad qanci weyso qofka waxba ha dhibina maaragtay u fududee nacam laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin in dallaqtum unnisaa gabdhahe haddii aada furtaan maa lam tamasuuhunna adinkoon taaban aw tafriduu lahunna adinkoon u qadarin fariilatan wax mehera laakiin haddee gabadhii iska dirkeliya maahane markaa saasoo kol dhacdo gabadhii aada khaadirka ka jebisid ood moorarka ka jebisid wamaticuuhunna u raaxee gabdhii wax wanaagsan oo ambabax fiican siiye calalmuusici kan waxhaysta qadruhu tabartiisaa laga rabaa wa calalmuqtirina kan maaragtay wax lagu celiyana qadruhu baa laga rabaa mataacan xaal uu yahay raaxayn loo raaxaynayo gabdhihii bilmacruuf si la yaqaano gabdhihii loo jiscimayo xaqan ay xuqa daalika xaqan waa la waajibiyey calalmuxsiniina dadka muxsiniinta markii la sheegay gabdhaha la furo ee gabdhahaasoo kale ciddana ma laha oo aayadda suuratulaxzaab aa sheegaysa gabadha haddii la furo iyadoon loo galmoonin ciddo ma laha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum mu'minaati huma dallaqtuhunna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna adinkoon taaban famaa lakum calayhina min ciddatin ciddo kuma lehidin tactaduunaha famaticuuhunna u raaxeeya wasarixuuna saraaxan jamiil marka iska jira gabadha oon loo galmoonin marka laga dhinto marka la furo xukunkooda waa kala gedisan yahay marka laga dhinto waxaan dhahnay ciddana waa leedahay dhaxalna waa leedahay meherkoodao kaamilana waa leedahay soo maha amaa haddii la furo iyadoo loo galmoon hadday meher leedahayna on meherkii la cayimana nisul mehri bay leedaho aayadda soo socotaa sheegi doonta haddaan meher loo samayninna oon loo galmoonina mataac bay leedahay marka in la jiscimo oo la agaasimay leedahay qaybtii kalea la sheegayaa marka oo gabadhii haddii iyadoo loo galmoon la furo laakiin markii horeo la nikaaxinayo meherkii la qadaro waa kana wa in dallaqtumuuhunna gabdhihii haddaad furtaan min qabli an tamasuuhunna adinkoon taaban wal xaal qad faraltum aada u qadarteed lahunna iyada fariidatan fariida loo qadaray oo mathalan meherkooda waa kun ganiyaa la yidhi fa nisfu ay fa calaykum korkiina waxaa ahaaday nisfu maa faraltum wixii aada u qadarteen kala baro bar oo kun geni hadduu ahaa shan boqolaa lagaa rabaa mathalan ama kun doolar hadduu ahaa shan boqol laakiin waxaa dhici karta labada qof inay laba qof oo sharaf la eyihiin waygaarkii wiil wanaagsan oo maaragtay fiican uu yaho sharaf laho oo kunkiiba iska soo kamilo oo yidhahda maadaama gabadhii aan khaadirkii iyo muraadii ka jebiyey waa inaan si fiican aan maaragtay aan u anbabixiyo mase gabadhii khiyaar ay tahay ay tiraahdo ninkan tabar ay ku ogto ay tiraahdo waxba ma haysatide anaa ilaahay ku haraya hadda adigoo xaalkaaguba iska liito waxba kuma maarata kuma jijiidi karee ii duceeyo maarata horta ilaa khayr adigana iska dhaafto labadaba waa yeeli karaan oo sharaftu hadday labada qof midba ka timaado waa yeeli karaan qur-aankana hadiyo goor waxaan arkaynaa xaalaadka dadku ay kala baxaan oo isfuraan dadka maaragtay aad ayay maaragtay xumidooda usoo baxdaa waa la isjiidaa oo qof walba waxaad moodaa qof kale mustaqbal dambe inuusan ka horeynin taasuu markuu sharcigu la dagaalamaya waxaa laleeyahay xoogaa musaamaxaad maanta ma arkaysaa muujiyo wa in dallaqtumuuhunna haddii aada furtaan gabdhihii min qabli an tamasuuhunna intaad taaban walxaad qad faradtum lahunna aada u qadarteen fariidatan ay fa calaykum korkiina waxaa ahaaday nisfu maa faradtum waxaad u farad yeesheen niskoodii ilaa an yacfuuna inay cafiyaan maahana gabdhihii ilaa an yacfuunahaa gabdhihi inay cafiyaan oo nuunkaas waa nuunu niswe nuunu rafci ma aha ilaa waa hal qof ilaa an yacfuuna gabadhi inay maaragtay ay cafiyaan maaha waa nuun niswa waayo wawgana waa laamulkelima sida yafcalna oo camal cafaa yacfuu wawga waa laamulkelima nuunkaana waa nuunu niswa ee wawgan waawuljamaaca ma aha nuunkaana nuunu rafci ma aha ilaa an yacfuuna gabdhi inay cafiyaan maahan oo iyagu yidhaahdaan nuskaana adeer iskala taga bis ii ducey ow yacfuu ou cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa uu ku jiray cuqdatu nikaaxi nikaaxa guntintiisa oo sawjkiisa uu yidhaahdo gabadhii maadaama aan khaadirka ka burburiyoon si xun aan u galay alla ilaaha kunkeeda iyo meerkeeda kama nusqaami karee walaa la wada qaado bis aan isu ducayno maarata khayr iyo qalbi fiican aan ku kala tagno markii taas la sheegay haddii marka laysu cafiyo ninku ama u kamilo wiilku ama gabadho ay ka tagto oy tiraahda haddii wax maaragtay aan ku mutaystoo kale lama arkee khasaaro kuma geysii kara bis faraha kaa qaado ama asagoo yidhahdo gabdhaha mooradka ka jebisay kunka u kamil waa fiicanta markaas waxaa waa wixii markaas lagu heshiiyo ilaa xuquuqda waa laga tanaasuli karaa dadku waa isaga tanaasuli karaa waxaa la diida xuquuqda lababa waa la ogolyahay in wixii xaqa la kala qaato oon la isdulmin waa la ogolyahay ixsaan in laisu sameeyana waa la ogolyahay sharcigu wuxuu diidayaa xaqa in la jaxdiyo oo qof xaqi lagu laha inuu jaxdiyo ama qof dheeraad ou dalbado taasaa la diidaya muxuu sharcigu rabaa in la kala baxo kitaabka lagula baxo xuquuqda ixsaan in lagu kala baxo qof uu saamaxo ama qof wixii lagula oo wax ku daro ama qof xaqiisa uu ka toofiicanta laakiin maxaa la diida xaqii jaxdi oo diid mise wax bursi inuu qofkii oo dalbo markaasuu ilaahay uu leeyay subxaana wa tacaala wa an tacfuu inaa iscafisaana aqrabu dhawaasho badan litaqwaa sida taqwada qofkii khayrka la yimaada iyo cafiga iyo musaamaxada qofkaasaa khayr badan ama xagga wiilka aad ama xag gabadha ha ahaad marka arrintaa hala iska jiro oo mararka la kala baxo guurkan waa iska calaf wey yaan saqajaannimo iyo qururuf iyo labadii isqabtay iyo ahalkii aan la isku dhicin si sharaf laha loo kala baxo marka ilaahay markaas wuxuu leey walaa tansaw ha iloobinina alfadla macnaha fadli isisiinta iyo dheeraadka iska tanaasulka beynakum dhexdiina in fadli la isu sameeyo hadduu wiilka uu gacan roon yahay gabadhii oo wax fiican u quuro hadday gabadhii ay iska roon tahay oo ninkan xaaladdu iska liitay tiraada kaaga sii darmaya taadaaba olba la ciiriyeyse orod aniga ima sheegatide hortaada khayr allaha dhigo dhib male iyadana in walaa tansaw ha iloobin alfadl yacni inaad ixsaan isu samaysaan oo qof qofka oo ka roonaado soomaalidu waa meesha ka dhahaan haddaan la kala roonaan roommadda o soo maaha in allaha alla bimaa tacmaluun waxaa samaynaysaan basiirunku u jeeda wax yaraan ku darsanayna toban daqiiqa insha allah waa ogahay laakin wax yaraa casharka naga kala ogahay waa toban laba daqiiqa bis shan daqiiqa xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwuslaa waquumuu lilaahi qaanitiin xaafi insha allah yani we'll bury after five minutes ten minutes insha allah wait insha allah we'll finish the dars xaafiduu xafida cala salawaati salaadaha xafida iyo wasalaati lwuslaa iyo salaada dhexe waquumuu istaaga lilaahi qaanitiin axkaamtii markii lagu soo dhex maashooday oo annagii dhammaa axkaamtii qoyska waxaa la isleeyay amaaba cibaadadii la hilmaamaba ya cibaadadii amaaba la hilmaamay qur-aanka markaasoo baraajunaya salaadii iyo cibaadadii dadku waxay isweydii karaan qur-aanka maxaa dhacay kutubaha fiqhiga waa kuwa nidaamsan oo kitaabulcibaadaad gooniyaa looga hadlaa mucaamalaad nikaax gooniyaa laga hadlaa qur-aanka axkaamtii waa isku dhex fidsantahe maxaa dhaca waxaa la leeyahay qaabka qur-aanka nolosha sida qur-aanka wuxu sheegaa noloshaa sida ah sababtoo qofka hadda majliskan guuraa loo joogaa salaadaa la aqimaa la addimaa qadiyadaa la xukumayaa salaada la noloshii waa isku dhex jirta mar mucaamalo iyo xaq aadamaa la gudanaya mar xaq allaa la gudanaya qur-aanka marka waa isku dhex darayaa marka si aan kaflo aysan u imaanin cibaadaadkii mucaamalaadkii noloshaba maaragtay si isugu dhex jiraan ayuu qur-aankuna isugu dhex daray marka waa tambiih waa xaafiduu xafida cala salawaati salaadaha xafida iyo wasalaati lwustaa salaadaha dhexe gaar ahaan wa quumuu u istaaga lilaahi allana qaanitiina adinkoo khushuucsan salaatul wustaa sida saxiixa aqwaal badana ku jirta laakiin waa salaatalcasri waxaana u daliila xadiidka muslim iyo keyrka oo wari imaam axmed iyo ee nabiga calayhi salaatu salaam kaswat lkhandaq ayaa casrkii ka mashquuliyeen waa la tukan waayey gaaladii baa difaac looga jira godkii rabaa inay kasoo tilaabaan ilaa maqribki waa la tukan waayey cadowgiia yur yurta lagu hayaa la celinayo maqribkii markii uu dhacay ayaa nabigii isu yimaadeen saxaabadii iyadoo la weysaysanayo markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam shaqaluunaa can salaati alcasr salaati alwusطa malaa allaahu qubuurahum wa buyuutahum naaran ilaahay qubuurtooda iyo guryahooda iyo joofkooda naar ha ka buuxiyo dhahay salaatulwusta oo salaatalcasri ayay naga buuxiyeen marka ikhtilaaf badan baa ku jira laakiin xadiidkaas ayaa marka xukumay in salaatul casri ay tahay qaara waa duhur ka dhahaya qaara waa casri ka dhahaya laakiin waa salaada casrka xaafidu salawaat ha la xifido muxaafadena waxa waaye in weysadeeda la xafido khushuuceeda iyo rukuuceeda iyo jamaacadana lagu xafido ilaa xifdiga jamaacada waa weyn wey sida ibnu mascuud uu yihi jamaacada lagu xifdiyo salaad waa min sanulhuda qofkii ka tagana waa qof baadiyoobo dhaha nabiga caleyhi salatu salaam sunadiisa qof ka baadiyoobay waay wa qumuu marka salaatul wustan waa salaada casrka fadli badan baa loo sheegay wuxuu hi nabigu caleyhi salaatu wasalaam man faatatu salaatu lcasri faqad xabida camalu camalkiisa waa bure weliba wuxuu yihi ummadihii horaa salaadan casrka lagu farad yeelay way layaceen qofkii xafida kaana lahu waxaa u sugnaaday ajrahu maratayn kaana ajruhu maratayn laba ajarow leeya ummadihii horaa dayacay marka dadkuna haddee shaqadiioo lagu jiro iyo xoogaa qofkii soo daalo seexda iyo sheekada iyo qadada iyo lagu dangiigo iyo khataray ku jirtaa salaadii casir marka ha layska jiro salaada casir jamaacada ha lagu xafido waqtigeeda ha lagu xafido yaanyaan liiqinin qofka salaada liiqiya ee qoraxda la suga ee iska haasaabo telefisona iska fiirsada waa midkuu nabigu uu sheegay caleyhi salaam yiri tilka salaatu lmunaafiq waa munaafiqa salaadiisa yajlisu yarqubu shams waa iska fariisana asagoo qoraxda suuganaya markay geeska ay ku istaagto qarnu shaydaan ayuu afar goor uu garaacayaa wejigiisa nug nug nug siinayaa isagoon ilaahay xasuusanaynin qaar isagoo telefisoonka hor daaran oo saa u fiirinay tukanayaana la sheego ama meeshii qaadkii iyo marfashkii sheekadii jooga ama gabdhahana iyagoo sheekadii iyo xantii balaayada ku dhex jira yaa la wada sheekaysanaya ha la yska jiro salaada si magacagana haloo tukado salaada gaarahaan salaada casirka waa midana ilaahay lagu arko salaada casirka iyo salaada subax markay dheheen rabbigeena ma arkaynaa nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu dhahay haddaa rabtaan waa arkaysaane inaan laynkaga adkaan laba salaadood oo qoraxdu markay dhacdo midda ka horeysa iyo qoraxdu dhicitaankeeda midda ka horeysa iyo qoraxda soo bixitaankooda yaa naf iyo shaydaan inkaga adkaanin ha lagu dadaalo marka waquumuu lilaahi qaanitiina adinkoo khushuucsan ilaahay u istaaga qunuudka waxaa koo lagu fasira sukuudka sida zayd ibnu arqam oo wariyey bukhaariyo muslim uu ka wariyey kunaa natakalamu fi salaat salaada waa ku hadli jirin oo qofku qof ku jegoo la hadli jiray xataa nazala qowluhu tacaala waquumuu lilaahi qaanitiina ay soo degtay nacam iyo xadiidkii mucaayi bnulxakim oo ku dhaha nabigu caleyhi salaatu wasalaam ina haadihi assalaa laa yasluxu shayun min kalaami innaas uma soo badan inamaa hiya waxaa waaye waa tasbiix iyo taxmiid iyo dikriga ilaahay wey nacam ibnu mascuud intou la hadal maaga nabigu tukanaya waagor waa lagu hadli jira waxau dhahay ina fi salaati la shuqlan salaada shuqlaa ku jiro oo hadal bini aadan looga mashquulo haddaba markii salaadii caadiga tahay sida aa loo oogayaa fa in khiftum haddaad baqdaan oo salaatulkhoof la tukanayo cadowkii marka fooda la isjaro fa rijaalan ay fa salluu tukada rijaalan adinkoo lugaynayo ow rukbaanan adinkoo fuushan fardihii iyo baabuurtii iyo tiknikadinko adinkoo fuushan tukada mustaqbil ilqiblati wagayru mustaqbil ilqiblata u qadaran sida ibnu cumar oo wariyey markuu kayfiyaadka salaatulkhoofka la sheegay marka markaa dagaalku uuna soconin sidaan fiqigaan kusoo qaadanay markii marka isku dhacdo bahasha oo dagaalkii uu socdo marka qof walbaa si u tukan karo u tukanaya marka isagoo cararaaya isagoo fuushan isagoo dhufays ku jira isagoo dhambacaada sidii markaa ay dagaalku kuu qabato ayuu u tukanaya fa idaa amintum haddaad aamin noqotaan fadkuru llaha ilaahay baqa oo ilaahay xasuusta subxaana wa tacaala oo salaadii si kamaala u tukada ilaan hadda marka hore salaada si wanaagsan in loo tukanay hada la kaamilo xaalatul khoofkiibaa mid waa daruuro wey waa la idiin baneey hadduu cadowgii ku eryanaayo adiga hataa hataa nin cadowa eryanayso nabigu ninuu nin u diray eryanaayo inuu ka fakado ka baqay isagoo ordaayo salaadii tukasa sababto nin cadow marka eryanayso kale waa la mid markuu ku eryanaayo waa la mid fa idaa amintum haddaad aamin noqotaan fadkuru llaha ilaahay xusuusta oo macnaha salaadii si kaamila u tukada oo khushuuceedii iyo arkaanteedii iyo waxeedii kaamilyada kamaa sidii callamakum uu idiin baray maa lam takuunuu taclamuuna waxaanaan aqoonsada u idiin baray ilaahay ku shukriyo salaadii kaamil yeela oo cilmiga macnaha ku camal fala cilmiga la idin baray waxaa waaye shay walbaba booskiisa in la siiyo salaaddii haddii waqti khoof la joogo waxaa weeye salaatulkhowfa la tukanaya haddii waqti nabad la joogana salaadii oo kaamila ayaa la tukanaya faida dma'nantum fa aqiimu asalaa ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan markii aad xasishaan oo dhibaatadii ay dhammaato oo wax ku eryanaa iyo waxaad eryanaysa ay jirin salaadii markaas tukada fa idaa amintum haddaad aamin noqotaan fadkuru laa ilaaha xusa kamaa callamakum sidooba ilaahay idiin baray maa lam takuunu waxaan ahayn taclamuuna kuwii maanta ma arkaysaa aad taqaan